howlgal ay sameeyeen ciidamada xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo qayb ka ahaa xamlo dhowaan ka bilaabatay wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku guulaysatay inay gacanta ku soo dhigaan waxyaabo dhacay sida dharka xunxun ee ay ragga iyo dumarka xirtaan daawooyinka jidhka bedela iyo waxyaabaha maandooriyaha ah goob fagaaro ah oo ku taalla degmada bu'aale ayaa lagu gubay waxyaabihii ay ciidanku soo ururiyeen waxaana ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmadaas kheyray maanta halka aan joogno waxaa weeyey xamladii in badan socotay ee dhex gashay dadkii deegaanka waxaan isu qarinaya oo balaayo ah wixii baa bannaanka la keenay muqaaduraad ayuu noocuu jaadka u weyn yahay iyo wixii laisku caddaynaya aafada ahaa iyo xashiishka iyo sigaar iyo qarmuun oo dhan ilaahay idinkiis insha allahu hawshaa marka xamladii la qaaday way midho dhashay ma in rugoognaa oo ilaahay maxadiisna agnaa geeg imraagan oo ilaahay deertisiya wali oo sharbu wadadii xaan sigaar agyi xaan jaad agyi xaan dhararkii homugan agyan waxaan oo bahalkii xashiish agyi ayu nooc qaadka ka jara ayu nooco hortanoo luungubheysha waa arag heyshnige insha allahu tacaala waxaa dhowr mar ciidamada xisbada ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgallo noocaana ka fuliyeen wilaayaadka dhaca waqooyiga galbeedka iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo lagu ciribtirayay waxyaabaha lidka ku ah shareecada islaamka